alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira qaala shaykhu lislaam raximah llahu faslu waqad dakhala waxaa galay fii dalika madkuurka la soo sheegay yani alimaanu biاllaah wa bisifaatih alimaanu in la rumeeyo biannahu ilaahay qariibun inuu yahay allaha dhow ee mujiibun ay licibaadih addoomihiisa ajiiba kolka ay baryaanay wax weydiistaan kamaa jamaca siduu ilaahay ugu kulmiyey beyna daalika labada arin qurbiga iyo ijaabada fii qowlihi hadalkiisuu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariib waidaa sa'alaka marka ay ku weydiiyaan cibaadii addoommahaygu cannii aniga fainii anigu qariibun waan dhowahay alaayata ee akmil ilaayata aayadda dhammaystir iyo wa qowlihi sala allahu calayhi wasalama ina aladii allaha tadcuunahu aa baryaysaan aqrabu ilaa axadikum midkiin wuuga dhow yahay min cunuqi raaxilatih qoorta gaadiidka uu saaran yahay qaala wamaa dukira waxaa lagu sheegay fi lkitaabi wasunna kitaabkiiyo sunnada waxaa lagu sheegay oo min qurbi dhowaantiisa ahaada ilaahay jalla wacalaa ciduu doono uu soo dhowaado iyo wa maciyatihi maciyadiisa ahaaday laa yunaafii diidi maayo maa dukira waxaa la sheegay oo min culuwihi sarrayntiisa ahaaday iyo wa fowqiyatihi fowqiyadiisa fainahu maxaa yeelay ilaahay subxaanahu iyo laysa ka milihi shay wax la midi ma jiro fii jamiici nuucuutihi sifaadkiisa oo dhan wax kula midi ma jiro wa huwa ilaahay caliyun waa allaha sarreeye fii dunuwihi maca dunuwi isaga oo ciduu doono u soo dhowaada qariibun waa allaha dhow fii culuwihi maca culuwihi isagoo sarreeya marka calaa kulli xaal sifada sifatu lqurbina waa sifo sugan oo ilaahay jalla wacalaa wuxuu u soo dhowaadaa kayfa yashaa siduu isagu doono sida sifatu nuzuul ay u sugan tahay ee sifatu lityaan iyo almajiya ay u sugan yihiin ayn u soo maray maciyadu u sugan tahay aynu usoo maray eena ilaahay culuwigiisa iyo sarrayntiisa uga hor iman ahayn ayaa qurbiga ilaahayna u sugan yahay oo aanu uga hor iman ahayn ilaahay jalla wacalaa culuwigiisa iyo sarrayntiisa waayo labada macnoba ama arrimahaasi kitaabkiiyo sunnaday labaduba ku soo arooreen mar hadday labadaba ku soo arooreenna waa xaq iskana hor iman maayaan ilaahayna jalla wacalaa wax la midi ma jira wax walbana waa allaha awooda shay walbana waa allaha koobay weeye qaala wa min aliimaani billaah rumaynta ilaahay la rumaynayo waxaa ka mida iyo wa kutubihi kutubtiisa aliimaanu in la rumeeyo biana alqur'aana in qur'aanku kalaamullaahi hadalkii ilaahay uu yahay munazalun uu yahay mid la soo dejiyo ilaahay soo dejiyo kayru makhluuqin makhluuq aan ahayn minhu ay min allaahi ilaahay xaggiisa ayuu bada'a ka bilaabmay oo ilaahay baa ku hadlay wa ilayhi yacuudu xaggiisa ayaanu u noqonayaa wa anna allaaha iyo in ilaahay takalama uu ku hadlay bihi bilqur'aani qur'aanka xaqiiqatan xaqiiq ahaan uu ugu hadlay wa anna haada alqur'aana iyo in qur'aankan aladii kaasoo anzalahu wuu ku soo dejiye calaa muxamadi nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam huwa isagu kalaamullaahi hadalkii uu ilaahay u yahay xaqiiqatan xaqiiqa ahaan laa kalaamu hayrihi cid kale oon ilaahay ahayn hadalkeed ma aha mualifku halkana wuxuu inoogu soo koobaya caqiidatu ahli sunna fi lqur'aan qur-aankan ahlu sunnuhu waxay ka qabaan waa kii hore u soo sheegay qur-aanka aayaadka qur-aanka ah ee masaladaasi ku saabsan wax ka mid ah marka in la rumeeyo qur-aanku inuu hadalkii ilaahay yahay waa min aliimaani billaah oo sidee bay uga mid tahay lianna kalaamka ilaahay waa sifatun min sifaatih sifaadka ilaahay in la rumeeyaana waa min aliimaani billaahi saynu hore usoo sheegnay wa kadalika aliimaanu bikutubihi ayay soo gelaysaa oo rumaynta kutubta la rumaynayo waxaa ka mid ah in la rumeeyo hadalkii ilaaha inay tahay ee ilaahay jalla wacalaa uu ku hadlay ee xaqa ahaa marka taa marka laga yimaado qur-aanka ahlu sunnu waxay ka rumaysan yihiin sidaa sheekhu sheegay laga soo bilaabo saxaabadii rasuulka ilaa maalinka aynu joogno dariiqa ahlu sunnuhu ma baydhbaydhin waxay qabaan alqur'aanu kalaamuullah munazalun hayru makhluuq minhu bada'a wa ilayhi yacuud qur-aanku waa kalaamkii ilaahay maxaa u daliila waxaa u daliila aayaadkaynu soo marra ee dhowrka ahaa waxaa ka mid ahaa wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allaah kalaam allaah si uu u dhegaysto hadalka ilaahay hadalkaa ilaahay la sheegayaa eshuu muxuu yahay waa qur-aanka weeye wakadalika aayaadkii kale aynu xagga hore ku soo maray waa kalaamkii ilaahay marka la leeyahay ilaahay loo idaafeeyeyna waa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha yani hadalku waa sife ee allihii ku sifaysnaa ku hadlay baa loo tiiriyey limaada lianna hadalku wax dee meel keligii istaagi kara maaha cid ku hadashuu u baahan yahay hayru makhluuqin munazalun qur-aanku waa mid la soo dejiyey aayaad badanoo macnahaa sheegayaynu soo maray innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun innaa anzalnaahu fii leylati alqadr wa haada kitaabun anzalnaahu mubaarak nusuus fara badan oo sheegaysa qur-aankan in la soo dejiyey oo qaar aynu soo maray baa jirta marka qur-aanku waa munazal weeye waa mid la soo dejiyey hayru makhluuqin makhluuqna ma aha qur-aankani makhluuq ka mida makhluuqyada ilaahay abuuray ma aha ee waa sifo ka mida sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa oo waxaa u daliila inaanu makhluuq ahayn kow waxaynu nidhi sifaadka ilaahay buu ka mid yahay qur-aanku waa min kalaamihi kalaamka ilaahayna sifaadkiisuu ka mid yahay sifaadka ilaahayna dhammaanteed waa hayru makhluuqa makhluuq ma aha oo sida sifaadka makhluuqu ay makhluuq u yihiin baa sifaadka khaaliquna aanay makhluuq u ahayn ta labaad ilaahay wuxuu ihi qur-aanka kariimka alaa lahu lkhalqu waalamru ilaahay wuxuu leeyahy khalqiga oo bimacnaa makhluuqa ah iyo amarka oo hadalkiisa ah labadaba ilaahay baa leh marka amarka iyo makhluuqa labadaba allaa leh ilaahay baa jalla wacalaa uu u sugnaaday makhluuqi waa wuxuu abuuray amarkuna waa hadalkiisa inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun haddaba qur-aanka kariimka ahi labadaas way kala duwan yihiin ma amarkuu ka mid yahay mise khalqiga yah huwa min alamr amarkaasuu ka mid yahay ma daliilu calaa dalika ya ikhwaan maxaa u daliila amarkaa inuu ka mid yahay maxaa u daliila oo qur-aanku waa amarka ilaahay ka mid yahay waanaynu soo maray wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا واي marka amarka ilaahay buu quraanku ka mid yahay amarkaasina waa hadalkiisi sidaa awgeed quraanku makhluuq maaha ta kale dee haddii la idhaahdo qur-aanku waa makhluuq qur-aanka waxaa ku jira magacyadii ilaahay allah alcasiiz aljabbaar almuhaymin almutakabir alxakiim alcaliim dee magacyadaa ilaahay ku jiraana makhluuq weeyaan bay noqonaysaa in la idhaaha ta noocaasina waa arrin aada u khatar badan weeye marka calaa kulli xaal qur-aanku makhluuq maaha qofka yidhaahda qur-aankani waa makhluuq ka mida makhluuqaadka ilaahayna inuu gaalnimo ku jiro oo hadalka noocaasi uu gaalnimo yahay iyo caqiidadaasi ayaa ahlu sunnaha oo dham ay isku waafaqeen oo wax khilaafi haba yaraatee dhexdooda aanu ku jirin sida culimo badan ay soo rareen ijmaaca noocaas minhu badaa ilaahay xaggiisuu ka bilaabmay waxay uga jeedaan ahlulcilmigu ama ahlu sunnuhu markay cibaaradaa leeyihin macnii huwa almutakalimu bih ilaahay baa ku hadlay oo meel ka sokaysa ilaahay jalla wacalaa ama meel kale intuu ku abuuray halkaa kama bilaabmin ee ilaahay buu ka bilaabmo macnii ku hadlay qur-aankan kariimka ilaahay markuu ku hadlay malakuljibriil baa ka maqlay malakul jibriil markii uu maqlay nebi maxamed buu u keeno u waxyooday calayhim asalaatu wasalaam waay wa ilayhi yacuudu xaggiisa ayaanu u noqonaya ilaahay xaggiisa ayuu u noqonayaa oo siduu ugu noqonayaa ee yacuudu ilayhi wasfan sifa ahaan buu ugu noqonayaa ilaahay baa ku sifaysan qur-aankan oo hadalkiisii uu yahay waa ta kale eh aakhiru zamaankana qur-aankan waa la rafcin doonaa oo xadiidka markaa xudayfa radia allaahu canhu wuxuu sheegayaa walaa yusraa calى kitaabi illaahi caza wajalla fii leylati falaa yabqaa fi lardi minhu aaya habeen baa kitaabka ilaahay lala gudi doonaa oo dhulka wax aayada aan lagaga tegahayn xaashii iyo meeluhuu ku yaalay oo dhan iyo laabii qaybsanaay oo dhan wax alla wixii baa laga qaadayaa dabadeetana saraa loo qaadaya axaadiis iyo aathaariba way ku asaxday arrintaasi waxaanay ka mid tahay calaamaadka sharaati saaca ayay ka mid tahay arrintaasi waxaanad moodaa arrintaasi inay tahay wallaahu aclam marka qur-aanka lagu camalfali waayo ee cid alla cid ku camalfasho oo dar yeesha la waayo markaasaa ilaahay jalla wacalaa uu rafcinaya ciyaadan billaah marka wa ilayhi yacuudu xaggiisa ayuu u noqonayaana labada macnoba waa lagu fasiray sheekhu wuu sii adkeeyo wuxuu uhi wa ana allaha takalama bihi xaqiiqatan xaqiiq ahaan buu ilaahay ugu hadlay wuxuu meesha ka saarayaa cidda odhanaysa hadalkii ilaahay markaa majaas buu yahay وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة قرآن كانوا إلهي النبي محمد كسودة شيء هذا الكي إلهي وهي حقيقة لا كلام غيري عدك لهذا الكيد ما أخذ ولا ضو فرصة وسي تأكيدين يا شيخ أو كسي العلي مسألة لماذا لأن المقام مقام عظيم waayo halkani waa meel weyn weeye waa arin dadka islaamka u nisbo sheeganaya ay aada iyo aada ugu kala tegeen oo in badani marinka suuban ay seegtay waa arin mararka qaar dhibaatooyin waaweyn loo soo maray oo dadkii qabay qur-aanku inuu hadalkii ilaahay yahay dhib badan runtii waxa weeye loogu geystay marka wuu takiidinayaa qur-aankani hadalkii ilaahay jalla wacalaa inuu yahay wax shakiina taa kuma jiro waxaa haddaba jira dhowr qowl oo baail ah sagaal qowl baa masalada kalaamka ahlulcilmigu ay sheegaan oo y soo raraan intay soo raraan waa sagaal qowl markaa qowlka ahlu sunnaha marka laga yimaado aqwaasha kale baailka waxa u muuqaal dheer qowlka ah jahmiyada iyo muctasilada oo waxay leeyihiin qur-aankani waa makhluuq ka mida makhluuqaadka ilaahay khalaqahu munfasilan canhu meel isaga ka baxsan baa ilaahay ku abuuray waa xuruuf iyo codad ilaahay ku abuuray meel isaga ka baxsan dabeetana halkaasaa laga soo dejiyey bay leeyihi oo sawkan haddaa ilaahay isu tiiriyey idaafadani waa litashriif bay idhaaheen sida beytullaahi iyo naaqatallaahi iyo ay loo idhaahdo unbaa kalaamullaahi loo yidhi waa shay makhluuq oo ilaahay loo tiirinayo waxaana loogu tiirinayaa makhluuqiisa inuu ka mid yahay warkaasina war baatila weeye bale in la idhaahdo sidaasi waaba gaalnimo saynu soo sheegno waxyaabaha ay markaa xujaystaan ama shubahay soo arooriyaan iyo jawaabta ahlu sunnuhu ay kaga jawaabeenna waa masalo dheer oo insha allah meelaheeda ayaynu ku arki doonaa qolyaha ama qowlka labaada isna ugu muuqaalka dheeri waa qolada la idhaha kullaabiyada iyo ashcariyada sida runtaana nimanka la idhaha shaacirada ama ashcariyadu waa ardaydii kullaabiyada weeye oo sheekhooda abulxasan alashcari maxamed ibnu saciid ibnu kulaab ayuu maaragtay wax ka bartay waxyaabaha qaarna uu ka qaatay marka labadaa qolo iyo wixii waddadooda raacay iyaguna waxay qabaan hadalka ilaahay jalla wacalaa waa kalaam nafsaaniya bay idhaahdaa ha oo daatadiisa ku qumay xarafna ma leh codna ma leh in laga maqlaana suuragal ma aha mana qayb qaybsan waa mid keliya kaasi ilaahay jalla wacalaa daadatiisa ku qumayna makhluuq maaha laakiin qur-aankan aynu akhriyayna ee musxafka ku yaallo caruurta aynu barayno aynu salaada ku tukanaynaa waxay leeyihiin isagu hadalkii ilaahay ma aha ee nafsaaniga ahaa haddaba maxay baa lagu yidhi kulaabiya waxay idhahdeen waa xikaayatun can kalaam illaahi sheekhaas oo wada waa hadalkii ilaahay buu matalaa hadalkii ilaahay ayuu matalaa qudhiisii maahe laakiin wuu matalaa qolada la idhaahdo ashaaciradana xikaayadiibaa mala la yar fool xumaatay oo waxay idhaahdeen maya waa cibaaratun can kalaam illaah hadalkii ilaahay waa mid laga cabiray hadalkii ilaahay qudhiisii maahe laakiin isagiibaa laga cabiray yaa cabiray baa lagu yihi waaye midba meel buu ku dhuftay qaar idhaa malakuljibriil baa cabiray iyo qaar idhaa rasuulka cabiray iyo qaar idhaa ciddana lagu qaarba meel bay ku dhufteen marka calaa kulli xaal maxay ku kala duwan yihiin cibaarada iyo xikaayadu xikaayadu waa almumaathala waa shaygii shaygii in lagala mid dhigo shaygii maaragtay shaygii laga soo xiganayey waa in lagala mid dhigo weeye sida qof muraayad isku eegay oo kale ama maaragtay waxa weye sheega qudhiisii in xaggan loo raro waay cibaaraduna iyaduna waxa weeye way kasii maaragtay yaro duwan tahay oo waxay kaga duwan tahay ciddaasi wixii ay ku hadashay ayuu kan kale sii cabiraya qudhiisii maaha laakiin wuu sii cabiraya oo isaga maaragtay ay tacbiirka iyo cabirista yeelanaya marka calaa kulli xaal iyaguna waxaa jira waxyaaba ay xujaystaan warkoodaasina waa war baaila weeye waxaanaad mooddaa inay dooneen inay iswaafajiyaan madhabka ahlu sunnaha iyo hee kaa jahmiyada iyo muctasilada sidaa awgeed baa waxay culimmadu idhaahdaan haddii madhabkooda loo sii fiirsado dee laba qur'aan baa jira baa madhabkoodu noqonaya oo qaxdaaninuuniyadiisa waa ka ku odhanaya markuu qoladaa ka hadlaayo fahumaa kamaa taxkumuuna qur'aanaani soo maaragte qur-aan maaragtay aan la maqli karin oo ilaahay daatadiisa ku qumay oo nafsaani ah iyo qur-aan kan la akhriyo kaa nafsaaniga ahi makhluuq maaha laakiin kan la akhriya waa makhluuq bay qabaan soo maaragta sidaa awgeed baa khilaafka u dhaxeeya kulaabiye iyo ashcariyo o dhana iyo maaturiidiyada iyo iyo qolyaha horeynu sheegna ee dee wadaadadoodii ka horreeyey ahaa waa iska lafdi baa la odhan karaa waayo labada qolobo way isku waafaqsan yihiin qur-aankan aynu akhriyayna inuu makhluuq yahay way isku waafaqsan yihin soo ma aragtaan waxay ku kala duwan yihin waa kalaam nafsaani ma jira mise ma jira marka calaa kulli xaal warkaasina waa war baatila weeye shubahaad baa jira badan oy keenaan ahlu sunnuhu mid mid ayay u tafniidiyaan oy uga jawaabaan kutubta si fiican masaladaa u gaarka ah ee si wanaagsan u kala dhigdhigaysa qodob qodobna waxaa ka mid ah kitaab la yidhaahdo alcaqiidaة الsalafiya fi kalaami rabi اlbariya oo nin yuusuf aljudayc la yidhaha uu qoray waa kitaab aada u qiimo badan oo masaladan kalaamku u gaar yahay ad buu u kala dhigdhigayaa qofkii helaa u akhrisan kara wuxuu ihi sheekhu isagoo madaahibta aynu sheegayna ka hadlaayo walaa yajuusu ma bannaana ilaaqu lqowli hadalka in lagu sii daayo lagu ilaaqo liannahu qur'aankani xikaayatun inuu yahay mid maaragtay xikaayo ah oo laga laga matelay can kalaamillaahi hadalkii ilaahay sidaan ayaa qaba nimanka la idhaahdo kulaabiyada aw cibaaratun ama inuu yahay in la ilaaqa ma bannaano mid cibaaro ah oo laga cabiray hadalkii ilaahay sidaana ashcariyada qaba maxaanay u bannaanayn arrintaasi in la ilaaqaa waayo dee qur-aanku waa kalaamila waa kalaamullaahi wey ilaahay baa yidhi xataa yasmaca kalaam allaah ilaahay ma odhan xataa yasmaca xikaayata kalaamillaahi lama odhan soo maha xataa yasmaca cibaarata kalaamillaahina lama odhan ee xataa yasmaca kalaamallaahi baa la leeyay marka xakeed xikaayadii iyo cibaaradan ka keentay baa la odhanaya waay waa ta kale eh hadalka qaarkood ay odhanayaan muxamed baa cabiray waa hadal aada iyo aada u khatar badan waayo wuxuu shabbahaa hadalkii waxa weeye gaalada oo gaaladu qur-aankan markay faallaynayeen ay diidanaayeen ay lahaayeen war waxaan xaggaynu ku tiirinaa halkaynu geynaa maxaynu ku tilmaannaa ee kolba shirayeen ee kolba isweydiinayeen maxay markii dambe yidhaahdeen ya in hada ilaa qowl bashar in haada ilaa qowl lbashar waa qowl bashar bay idhaahdeen markii dambe ilaahay jala wacalaa wuxuu ihi sauslihi saqara ka sidaa yidhi naarta saqara la yidhaahdo ayaan ka waraabin doonaa bal idaa qara'ahu nnaasu dadku markay akhriyaan buu sheekhu yidhi qur-aanka ee ay ku akhriyaan carabadooda iyo afkooda aw katabuuhu ama ay ku qoraan fi lmasaaxifi masaaxifta ay ku qoraan lam yakhruj kaga bixi maayo bidaalika arrinkaa macnii akhriska la akhriyey iyo qoraalka la qoray can an yakuuna kalaam allahi tacaala hadalkii ilaahay inuu noqdo xaqiiqatan xaqiiq ahaan uu noqdo qur-aanku waxa weeye waa kalaamullaahi kayfa maa tasarafa bay ahlucilmigu idhaahdaanoo tii buu sheekhu caddaynaya qur-aanka mar waa la qaybaa laabaha lagu qaybaa ilaahay baa yidhi bal huwa aayaatun bayinaat fii suduuri aladiina uutuu lcilma qur-aanka mar waa la akhriyaa oo carabadeenni ayaynu ku akhrinaa codadkeennaaynu ku akhrinaa soo caynkaa maaha mar qur-aanka waa la qoraayo waa kan masaaxiifta iyo waraaqaha aynu ku qorayno weeye saa marka la idhaahdo haddii la qaybsan yahay iyo haddii la qoro iyo haddii la akhriyaba waa hadalkii ilaahay un jala wacala laakiin codka iyo haddii alaba kuu rooyo dhaqdhaqaaqa iyo wixii waxa weeye khadkan inoo muuqda iyo warqadda iyo qalinka iyo waxan iyadu waa makhluuq weeye soo ma aragtaan laakiin kan la qorayo ama la akhriayo ama la xifdaysan yahay waa hadalka ilaahay jala wacala qaala wuxuu ihi fa ina alkalaama maxaa yeele hadalka inamaa yudaafu waxa loo tiiriyaa un xaqiiqatan xaqiiqa ahaan ilaa man qaalahu kii yidhi baa loo tiiriyaa mubtadi'an isagoo ku bilaabanaya xaaluu bilaabayo laa ilaa man cid looma tiiriyo laa ilaa man ay laa yudaafu ilaa man cid looma tiiriyo qaalahu hadalka yidhi muballiqan xaaluu maaragtay cid kale sii gaadhsiinayo mu'adiyan uu sii xiganayo gudanayo waay halkana masale muhiimuu ku baraarujiyo ku saabsan hadalka yaa loo tiiriyaa ciddii bilowday soo maha imanka tusaale aan idin sheegaya hadduu nin gabyo oo gabay nin la yaqaana uu tiriyo dee gabaygaas waa gabaygii hebel baa la odhanaya soo maaha weligii iyo allihii haddii lasii xigto oo lasii tiriyo dadkaa sii xiganaya ama sii tirinaya dee loo tiirin maayo soo maaha kii bilaabaye markii hore unkay ayaa loo tiirinaya waay sidaa awgeed baa qur-aankan kariimka ah ilaahay baa jala wacalaa ku hadlay ilaahay baa loo tiirinayaa malakuljibriil loo tiirin maayo waayo malakuljibriil qur-aankan isagu kumuu hadlinoo hadalkii jibriil ma aha eh muballiq buu ahaa oo wuxuu soo gaadhsiiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sidii ilaahay ugu sheegay ayuun baanu ugu keenay isagoo waxna ku darin waxna hee ka dhimin waayo waa duu ammaana muطaacin uma amiin sida ilahay yihi jala wacala wakadalika rasuulkeena muxamedi sal اllahu alayhi wasalam isaga hadalkiisii ma aha waayo isagu kuma hadlin malakuljibriil baa u keenay isaguna sidii loogu keenay unbu hee u soo gaadhsiiye ummadda isagoon waxna ku darin waxna aan ka dhimin haddii la idhaahdo oo sawka ilaahay qur-aanka ku yihi innahu laqowlu rasuulin kariim laba meelood innahu laqowlu rasuulin kariim laba meelood bay qur-aanka kaga jirta waa labadee ida shamsu kuwirat iyo suuratu alxaaqa innahu qur'aankani laqowlu rasuulin ergey ama mid la diray hadalkii weeye kaasoo kariimi sharaf badan inaga ilahan waa hadalkii ilahay sawtaa la yihi waa hadal rasuul kariima ahlulcilmigu waxay kaga jawaabeen raxmat ullaahi calayhi oy aayaadka ku macneeyeen marka ilaahay uu leeyahay rasuul hadalkii weeye tiirintaa rasuulka loo tiiriyey waa idaafatu tabliiq ama litabliiq baa loogu tiiriyey gaadhsiinta rasuulkaasi uu soo gaadhsiinayo kayrkii ayaa loogu tiiriyey isagu inuu bilaabay maaha taana waxa u daliila labada rasuul ee lagu sheegay labada aayadood isku mid maahe way kala duwan yihiin oo aayaddan suuratulxaaqa rasuulka waxaa looga jeedaa nabiyullaahi muxamed calayhi asalaatu wasalaam waayo kaahin iyo saaxir iyo waxaa rasuulkay ku sheegi jireen gaaladu wamaa huwa biqowli shaacir iyo kaahiniye isagay ku sheegi jiren marka aayaddaa suuratulxaaqa rasuulka nebi maxamed baa looga jeeda aayadda kale ee suuratu takwiir ama ida shamsu kuwiratna rasuulka waxaa looga jeedaa he malakuljibriil baa looga jeeda waayo sifaatkiisii baa ilaahay sii sheegay innahu laqowlu rasuulin kariim dii quwatin cinda di lcarshi makiin muطaacin uma amiin waa malakuljibriil marka haddii rasuul hadalkii uu ahaan lahaa dee waxa weeyaan markaa laba laba kala laba looma kala tiiriyeen marna looma tiiriyeen maxay jibriil calayhi salaam marna nebi maxamed looma tiiriyeen sala allahu alay wasalam marka mar haddii labada rasuul ay kala duwan yihiin labada aayadood waxay kutusaysaa tiirintaas inay tahay gaadhsiinta labaduba ay kayrkood soo gaadhsiiyeen soo ma aragtaan oo labaduba muballiqan muadiyan kaa sheekhu sheegayay soo gelayeen oo malakuljibriil wuxuu soo gaadhsiiyey shaksi keliyaoo nebi maxameda sala allahu calayhi wasalam nebi maxamedna wuxuu soo gaadhsiiyey dee ummadda in alla intii ka baratay ee asxaabadiisa sharaftala ahayd ayuu soo gaadhsiiyey markaa taasina taa weeyaane ha ku qaldamin qaala wuxuu uhi wahuwa kalaamullaahi qur-aanku hadalkii ilaahay weeye xuruufuhu xuruuftiisa iyo wa macaaniihi macaanidiisa labaduba hadalkii ilaahay weeye laysa kalaamullaahi hadalka ilaahay maaha alxuruufa xuruuftoo duuna almacaanii macaanidu aanay la socon wala almacaanii macaanidoo qurana maaho duuna alxuruufi xuruuftu aanay la socon qur-aankani xuruuftiisa iyo macnihiisa oo wada socda ilaahay baa ku hadlay jala wacala waay sideedabana qaacidaa jirta kalaam haddii la idhaa ciddaas way hadashay ama la idhaa waxaas waa hadal hadalka haddii la idlaaqo إذا أطلق الكلام فإنما يقع على المعنى على اللفظ والمعنى جميعا إذا أطلق الكلام فإنما يقع على اللفظ والمعنى جميعا هدي هذا الله إطلاقه والله لا وحا سوى هذا أما هو هذلي أما هو يري وحو كرعي لفظك إيا معنى وضع الصعود كرعي صماركتان قاعدة سوى مهمة قبصه sidaa awgeed ba hadalka ilaahay xuruuftoo qura maaha oo sidaa yaa qaba dee muctasiliyo jahmiye madhabkoodii weeyaanoo waxay leeyihin qur-aankani waa xuruuf iyo codad ilaahay meel ka baxsanuu ku abuuray ma fahamte macna isaga ka soo fulay maahe waa xuruuf iyo aswaad meel isaga ka baxsanuu ku abuurayoo waxa weeye halkaa uu ka soo dejiyey marka madhabkoodu meesha kaga saaraya waaye markuu yidhi sheekhu raxmat ullaahi calayhi wala almacaani duuna alxuruuf macaanidoo qura maaho xuruuftu aanay la soconna wuxuu meesha ka saaraya madhabkii ashcariyada iyo kulaabiyada ay lahaayeen hadalka ilaahay waa kalaam nafsaani hoon cidi ka maqli karan xuruuf iyo swaat mid sawt midnaba ma leh laakiin qur'aankan xuruufta ka kooban ee carabiga ah ee la maqli karaa waa makhluuq ay leeyihiin marka macnihiibay iyaguna diideen oo xuruuftiibay maaragtay waxa weeye macaanidiibay sugeen oo qura ha oo xuruuftiibay diideen oo waxay dhahan xuruuftani iyo qur'aankan aynu akhrinaynaa ilaahay kuma hadlin ee waa cibaara ama waa xikaaya laakiin macnaha ilaahay naftiisa ku qumay baa hadalkiisiiyo bay leeyihin marka iyagana warkoodu waa baatil weeye sidaa saxdina waxay tahay qur'aankane waa hadalkii ilaahay isagoo macnaha iyo xuruuftuba hee ay wada socdaan sidaa awgeed halkaa waxaynu baraarujinaynaa qur-aankan kariimkaahi walaalayaal ixtiraam buu mudan yahay mar haddii la ogaado inuu hadalkii ilaahay yahay dee hadallada oo dhan waa ka ugu weyn waana ka ugu qiimaha badan ilaahayna jalla wacalaa wixii aynu u baahnayn adduun iyo aakhiraba maslaxadii diineed midii iyo mid adduunyo intaba ayuu inoogu faahfaahiyey inaynu weynayno qadarino baranno akhrisanno ku cibaadaysanno halka uu ku qoran yahay ilaalinno ciddii baranaysa ama taqaano ilaalinno ayaa waxa weeye waajib inaga u hayno saaran kitaabkan idiin sheegaye mualifku wuxuu ku soo rarayaa xaggiisa dambe dadka qaar inay yidhaahdeen qur-aanku hadalkii ilaahayba ma aha dhibaatooyin ka dhashay oo ku saabsan dadka qaar inay qur-aankii hanaysteen ama waxa weeyaan markaa waxyaabo aan aad iyo aad looga didayo ay la yimaadeen qaala wuxuu uhi waqad dakhala waxaa galay aydan noqode fii ma dakarnaahu waxaynu soo sheegnay oo min aliimaani bihi rumaynta ilaahay la rumaynayo ahaaday iyo wa bikutubihi kutubtiisa iyo wa bimalaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa birusulihi rusushiisa waxaa galay hee alimaanu in la rumeeyo biana almu'miniina mu'miniintu yarawnahu ilaahay inay arkayaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ciyaanan si cad ay indhahooda ugu arkayaan biabsaarihim indhahooda ay ku arkayaan ciyaanan ay mucaayanatan si cad bay ugu arkayaan biabsaarihim indhahooda kamaa yarawna say u arkayaan ashamsa cadceedoo saxwan saafi oo leysa biha saxaabun daruuraan lahayn iyo wa kamaa yarawna say u arkayaan alqamara dayixoo leylata albadr habeen afar iyo tobnaad jooga laa yudaamuuna isku cidhiidhi maayaan fii ru'yatihi ilaahay aragtidiisa yarawnahu way arkayaan subxaanahu iyo wahum iyagoo fii carasaati alqiyaama bannaanadaasi qiyaamaha jooga uma yarawnahu haddana way arkayaan mu'miniintu bacda dukhuuli iljannati jannada kolkay galaan dabade kamaa yashaau allahu tacaala ilaahay siduu doono ayay u arkayaan masaladii ru'yada khulaaso kooban oo ku saabsan buu soo celiyey horaan aynu uga soo warannay inuu madhabka ahlu sunnuhu yahay dadka muminiinta ahi rabbigood inay aakhire ku arkayaan madhabka ahlu sunnuhu waa ka ah adduunyada ilaahay jalla wacalaa ma lagu arki karaa ya suuro geli kartaa qofku adduunyada isagoo jooga ilahay inuu arko la suuragal maaha oo rasuulkeennaaba sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa ku soo arooray tacalamuu annahu lan yaraa axadu minkum rabbahu xataa yamuut ogaada axad idin ka midi inaanu arkahayn rabbigii ilaahay ou dhinto macnii aakhiruun baa ilaahay lagu arki karaa suuragal maaha adduunyadan in lagu arko sidaa awgeed baa nebi muuse calayhi salaam oo kaliimullaahi ahaa kii ilaahay tooska ula hadli jiray yani min waraa'i xijaab wuxuu ilaahay weydiistay inuu istuso si uu u arko mar haddii hadalkiisii uu maqlaayo mar walba oo si toosa uu maqlaayo ilaahay muxuu ugu jawaabay lan taraanii walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraani falama tajalaa rabuhu liljabali jacalahu dakan wakhara muusa saciqa falama afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayka waana awalu lmuminiin wuxuu ihi arki maysid muusow iyo arki maysid iyo arki maysid waxaa looga jeedaa oo tafsiirka aayaddaasi uu yahay macnihii adduunyada igu arki kari maysid oo iska xejin maysid aragtidayda adduunyada intaad joogto iska xejin maysid ay laa tastaiicu ru'yati ilaahay ma odhan lahayo ma arko ama layma arki karaba ama in la arkaa ma banaano ilaahay kuma odhan ee wuxuu ihi ma arkaysid macnii fi dunya adduunyada igu arki mayso aragtidaydii baanad iska xejinahay tii baa ilaahay uu usii sheegay oo buurtaasaan isyar tusayaaye eegoo hadday sugnaato aragtidayda ay buurtaa adag adag adag ee dhagaxa ka samaysan iska xejiso adna waad i arki doonta hadday dee iska xejin weydana waxaad aada u ogaan doontaa inaad adna iska xejinayn min baabi alawlaa ilaahay markuu buurtii istusay waliba ahlu tafsiirku waxay dhahaan in yar buu istusay in yar buu iska tusay waa tii gebigeedu burburtay ee digada noqotay mar qura isna buurtii oo waxa weeye dee qaraxday oo burburtay markuu arkay dig uu suuxay ma garatay dam goor dambuu soo miiraabay kolkaasuu yihi ilaahay oo waan kuu toobad keenay oo waan kuu soo noqday mu'miniinta ka ugu horreeyaana nahay marka calaa kullin ilaahay jalla wacalaa adduunyada in lagu arkaa suuragal ma aha qofku filyaqda isagoo soo jeeda laakiin aakhire dadka muminiintii way arkayaan qur-aan badanina wuu ku soo arooray sunnada rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa mutawaatira aragtida ilaahayna waxay ka mid tahay darajooyinka waaweyn ee dadka wanaagsan ay u shaqaysanayaan ee ilaahay weydiisanayaan ay waxa weeye cibaadada ugu dadaalayaan ee ay u sabrayaan ay doonayaan hadhow berri ilan aakhir waa berriye inay markaa helaan oo ay la kulmaan darajadaa iyo qiimaha aadka iyo aadka weyn waa tahay madhabka ahlu sunnuhu kaa weeye amaa qolyaha kale marka la eegay xarakaadka ama firaqa ah eenu ujeednaa jahmiyada iyo muctasilado had iyo jeer aad iyo aad u fogi waxay idhahdeen ilaahay adduun iyo aakhira midna lagu arki maayo sidaan adduunyada loogu arki karin ayaan aakhirana loogu arki karahay waayo waxay qabaan haddii la idhaha ilaahay waa la arki karaya jismi inuu noqdaa ka laasimaysiyo waxyaaba isdaba wadaan taasina waxa weeye waa mid baatilo oo nusuustan ay ka hor imanaysa waayahay qolyaha qaarkood waxay idhaahdeen waa ashaacirada iyo wixii maaragta madhabkooda qaba ilaahay aakhire waa la arkaya laa fii jiha isagoon dhinacna xigin baa la arkaya deetana hadalkaasi mid maaragtay macquul ah oo dee la fahmi kara u noqon waayo saa awgeed baa qaarkood ay idhahdeen waar iyo waxaan iyaga iyaga ka midi waar waa la arkayaadan waxaan uga jeednaa bimacnaa cilmiyadii ru'yadii cilmiyada ahaydoo waa la ogaanayaa un baanu uga jeednaa waxa lagu yihi markaad tidhaahdaan ilaahi waa la arkayaa isagoon dhinacnaba xigin macnuhu muxuu noqonaya qof ma wada indhuu noqonaya dabiya dacal wada indho dhan walba wax ka eegayuu qofku noqonaya ya yani wax caqliga gala maaha ilaahay jala wacalaa waa la arkayaa bay ahlu sunnu leeyihin isagoo laakiin sareeya waayo mar walba ilaahay jala wacalaa sarey inuu makhluuqiisa ka sareeyo ayuu ku sifaysan yahay qolo kalaa jirto iyaguna meel kale ka fadkudiyo suufiyo la idhaahdo waxay leeyihin adduuniya aakhiraba aragtida ilahay waa mumkin adigoo aakhiraad ka hadlaysaa macala dunyadaanu anagu aragnaa bay ku leeyihin ma garat markaanu u baahno macala dunyadaanu aragnaa islaam baa jirta la idhaa raabica alcadawiya oo ka mid ahayd dadkii hore yani quruntii hore noolayd ee ummaddan suufiyadaa lagu tiriya gabay bay tirin jirtay waxaa ka mid ahaa markay xubiga iyo jacaylka ilaahay jeceshii arrimaha ka warramaysay wa ama aladii anta lahu ahlun fakashfuka liyalxujba xataa araaka maxabada aad ehelka u tahay waxa weeye qaadista aada xijaabka isaga kay qaado xataa araaka ilaanku arkaba soo ma aragtid marka calaa kulli xaal hadalladoodiiy waxaa aad bay ugu badantaho waa madhabay qabeen markaanu anagu u baahno ilaahay toos buu xijaabka nooga qaadaayo toos baanu aragnaa bay qabaan madhabkaasina waa madhab baila waxa weeye maaragtay rasuulkaaba sheegay inaan la arkahay waxaa markaa lagu odhanayaa oo nebi muuse ilaahay istusi waaye adigu nebi muuse miyaad ka wanaagsantah ayaad ka fadli badantah ilaahay yidhi nebi muuse lan taraanii adiga sideebaad adigu u aragtay isu kaa tusay waxaa laga yaabaa qaar badan intuu shaydaan istuso inay dabeetana moodaan inay ilaahay arkeen ayaa waxa weeye iska dhacda jahligaana had iyo jeer ku badan suufiyada iyo dadkaa jahliga iyo maaragtay bidaca iyo khuraafaadka iyo diindarada ayaa walaalayaal ku badan baaraka allaahu fiikum iyo waxyaabaha iska khusacbalaadka ah inay waxba ka jirin ee haddana wax sugan dadka looga dhigayo oo xaqiiqa ah waxay markaa ahlulcilmigu ka waramaanuun nebigeenna muxamedi sala allahu calayhi wasalam habeenkii la dheelmiyey ee samaawaadka sare loo dhaafiyey ma arka ilaahay mise ma arag jawaabtu waxay tahay maya ma arag waayo xadiiska muslimku wuxuu sheegayaa markii rasuulka la weydiiyey wuxuu yihi nuurun anaa araah waa nuure sidaan u arki karaa ya lafdi kale wuxuu sheegayaa ra'aytu nuuran nuur baan arkay marka waxa la ysku waafajinayaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa suuro geli karta xijaabka ilaahay ka sokeeya ee xadiiska kale ee saxiixa muslimku uu sheegaya xijaabuhu nuur low kashafahu la axraqat subxaatu wajhi mantahaa ilayhi basaruhu min khalqi soo ma macnii nuurka xijaabka nuurka ah inuu arkay baa waxa weeye suuro geli karta laakiin ilaahay jalla wacalaa aanu arag ilaahay inaanu arag baana itifaaqu saxaaba lagu soo raray waxay ahlulcilmigu idhaahdeen way ka saxaabadu way isku waafaqsanaayeen inaanu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay si toosa habeenkaa u arag ahlulcilmiga soo rarayna waxaa ka mid ah wadaadkii caalimka ahaa imaamu albukhaari iyo laasaaga ahaa ee la odhan jiray cumaan ibnu saciid adaarim ahlucilmiga soo raray ijmaaca ayuu ku jiraa shaarixu taxaawiyana waa ka ka soo raray waayahay marka calaa kulli xaal ilaahay ma arag ibnu cabaas cibaaraadka ka soo aroorayna ee uu sheegaayo markaa ra'aahu bicaynihi ishiisuu ku arkay ma sugno taasi riwaayaadka sugani ama waa ra'aahu u arkay un ama waa ra'aahu bifuaadihi maratayn soo ma aragti ra'aatu he bifuaadihi maratayn qalbigiisuu ka arkay iyo uu arkay unta odhanayseen waxba kale la raacin iyo ayuunbaa sugan sidaa awgeed baa sheekh islaam iyo ahlucilmigu waxay taxqiijiyeen yani waxa weeye wuxuu u jeedaa unu kadalika imaamu axmedna hadalla caynkaas riwaayad noocaasa laga wariyey macnuhu ay u jeedaan wuxuu yahay uun rasuulkeenu sal allahu alay wasalam ilaahay indhaha kuma arag indhihiisa kuma arag waayahay madaahibta caynkaasi ayaa ku jirta haddaba dadka muminiinta ah ee aakhire ilaahay waxay ku arkayaan fii carasaati alqiyaama oo intaanay jannadaba la gelin halkaasay ku arkayaanoo ilaahay waa ka u imanaya sida xadiidka dheer ee saxiixa ku jira uu sheegayo waa ka markaa wax weydiinaya imtixaamaya odhanaya markaa maxaa sugayseen calaa macna alxadiid marka halkan aanu joogayna ilaa rabbigayo noo yimaada waa ku odhanaya asaa suuradiisii buu ugu imanaya ay ku garanayeen marka calaa kulli xaal way arkayaan ilaahayna wuxuu ihi kalaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun gaaladaa ilaahay laga xijaabaya mar haddii gaalada laga xijaabay dadka muminiinta ah iyagu way arkayaan oo laga xijaabi maayo taasi waa ta waxa kale arkayaan markay jannada galaanna way arkayaan oo dadka ahlu jannaha ah ayaa ilaahay jalla wacalaa la hadlayaa wuxuu odhanayaa ahlu jannow ma garanaysaan waxaan idiin kordhiyo ama ma jiraa waxaan maaragta idiin siyaadiyo waxay odhanayaan ilaaha wejiyadayadii miyaanad caddayn miyaanad jannana gelin miyaanaad naartii naga badbaadin maxaaba noo iyaadin naloo siyaadinaya noo hadhayba kolkaasaa ilaahay xijaabka isaga qaadaya kolkaasay arkayaan lama sii nicmo iyo wax fadli iyo qiimo ka weyn aragtida rabbigood jalla wacala liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada ziyaadadaasaana rasuulku ku fasiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka labadaa meeloodba muminiintu rabbigood way ku arkayaan wuxuuse sheekhu yidhi kamaa yashaa llahu tacaala ilaahay siduu doonay u arkaya oo imika kayfiyadda inagu ma sheegi karo waayo weli arrinaynu gaadhnay hee ma aha kayfka iyo sida ilaahay uu doono ayay u arkayaan sidaa awgeed caqligeenna yaree gaaban inaynu maaragta inagu kaga hadhadallo ama aynu ku wadwadno ma aha carasaadkuna waa jamcu carsa wa hiya kullu mowdicin waasicin laa binaa'a fiihi meel kasta oo ballaadhan oo dhismo iyo maaragtay kala taagtaagnaan iyo waxaan lahayne siman meesha bannaanee siman baa la ydhaahdaa waana meesha maalinka qiyaamo la ysku soo xashirinayo oo dhul maaragtay waxa weeye aan weligeed dhiig lagu daadin oo haddii allaba kuu roon yahay ballaadhan oo aan meel godan iyo meel taagan midnaba lahayn oo haddii allaba kuu roon yahay sidaa u wada siman ayaa maalinka qiyaamo dadka lagu soo xashrinayaa sida qur-aanka iyo sunnaduba ay tilmaameen marka calaa kulli xaal ikhwaani halkaasaa kolley baabkii asmaada iyo sifaatka ku saabsanaa baab runtii aada u ballaadhan ahaa aynu ku dhammaynay insha allahu tacaala wixii kale kitaabka ka hadhay baynu maaragtay sii gudageli doonaa mar walbana waxaa muhiima in la muraajaceeyo oo casharka maaragtay lagu yar celceliyo oo kii hore lagu soo yar celceliyo baaraka allahu fiikum subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka watub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online